أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعd waxaan halkan ka gelaynaa in shaء الlahu taعaalى tafsiru suurati huud suuraddan waa suura makiya qur'aankii qabla اlhijra soo degay weeyaan inta aan nebigu ounan madiine usoo hijroonin qur-aankii soo degay ayay ku tirsan tahay boqol iyo labaatan iyo saddex aayadood ayay ka kooban tahay waxaa la yidhaahdaa ilaa qowluhu tacaala waaqimi الsalaata طarafay الnahaari wazulafa min alleyl ina alxasanaati yudhibna sayi-aat aayaddaa marka laga reeba inta kale waa maki magaceeda suuratu huud qisadii nabiy llaahi huud baa ku dhex jirto iyo qisasu lanbiyaa haddana iyada ayaa loogu waxaa loogu magac daray nabiy llaahi huud ayb suuraddu waxay ka warramaysaa macnaheeda guud marka ugu horeyso waxay aada u taabanaysaa waxaa dadka loo abuuray jin iyo insiba oo ilaahay keliya in la caabudo towxiidkii in la qabsado shirkiga laga towbad keeno ee ilaahay subxaanahu watacaala cibaadada loo khalliso qeyb waa taas qeyb labaad oo kalena waxa ay tahay ay ka warramaysaa suuradda awalkeeda iyo meelaheeda hore nubuwada nebiga sala allahu calayh waali wasalam xaqnimadeeda eena way ka hadlaysaa suuradda annubuwa waxaa kaley taqriirinaysaa suuradda qur-aanka waxyiga qur-aanka xaqnimadiisa alle agtiisa inuu ka yimid taana marka way qariraysaa waa saddex shay oo arkaanul iimaan u wada laabanaya oo aliimaanu billaahi alloo la rumeeyo la waxido iyo rusushii iyo risaaladii oo iyadana marka la qariro ee rususha waxa loo alla u waxyoodo oo kutubta ahna suuraddu way qariraysaayoo am yaquuluuna iftaraahu qul fa'tuu bicashri suwarin midlihi muftarayaatin wadcuu man istatactum min duuni illahi in kuntum saadiqiin ayaa ku jirto qisaskii ambiyadana suuraddu way ku jirtaa waxaana ay kaga alla subxaanahu watacaala si faahfaahsan oo ugaga warramayaa ee dadku inay ogaadaan aslan dacwada rusushu maxay ku dhisan tahay manhajka ambiyada oo fi dacwa ila allah in ilaahay dadka xaggiisa loogu yeero dariiqa ambiyada iyo dacwadoodu maxay ku dhisan tahay siday ambiyadu meeshay wax ka bilaabi jireen say wax u islaaxin jireenna aada iyo aad bay suuradda uga warramaysaa ayb xadiid waxaa jira dacfi uu ku jiro oo idiraab uu ku jiro oo la yidhi nabiga sala allahu alayh waali wasalam baa wuxuu yidhi shayabatnii huudun wa akhawaatuhaa huud iyo suuradaha la midka ah ayaa cirada iga soo saaray oo i ciraysiiyey yacnii markaa taana waxay ku tilmaamayaan wacdiga ku jiro iyo tarkiibka iyo tarhiibka suuradda ku jiro iyo istiqaamada nebigii la faray oo la yidhi fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka walaa tatqow inahu bimaa tacmaluuna basiir oo nebigii la amray istiqaamada iyo inuu jidkaa ku toosnaado iyo wacdi aad u fara badan baa ku jiro ayb oo qisaskaas ambiyada iyo xaalkoodu meelihii uu ku dambeeyey wacdi marka suuradda aad iyo aad waa ugu filan tahay ayb macaanida guuday suuraddu marka ka warramaysaa waa sidaas marka allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiimi alif laam ra kitaabun haadaakani kitaabun kitaab weeyaan kitaabka oo uxkimat la sugay aayaatuhu aayaadkiisa la sugay huma markaa dabadeed fusilat la kala dhigdhigay min ladun alla xaggiisa laga kala dhigdhigay allaha oo xakiimin xikmad badan khabiirin aad u og addoommadiisa iyo axwaasha khalqigiisa aad u og anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu ayaa lagu kala dhigdhigay inaydnan caabudin ila allaha allah maahe cid kale inanii aniga waqul lahum baa u qadaran marka waxaa ku tiraahdaa inanii aniga lakum idinka waxaan idiin ahay minhu min allaahi alle xaggiisa nadiirun mid digayo oo idiin digayo wa bashiirun iyo ku bishaaraynayaan idiin ahay wa an istakfiruu ayaa lagu kala dhigdhigay wa bian istakfiruu dembi dhaaf dalba rabbakum rabbigiin ka dembi dhaaf dalba ayaa lagu kala dhigdhigay qur-aankii suma markaa dabadeed tuubuu noqda ilayhi ilallaahi alla u laabta oo ilaa cibaadatillaahi waxdahu alla cibaadadiisa keliya u laabta yumatickum idiin raaxeeyee alle mataacan tamtiican raaxayn raaxaynta oo xasanan wanaagsan ilaa ajalin waqti intii ka ah buu idiin raaxaynayaa alle waqtiga oo musaman la magacaabay oo ilaahay agtiisa ka magacaaban wa yu-ti siiyee alle kula dii fadlin mid walboo camal wanaagsan iyo fadli u saaxiiba fadlahu fadligiisa siiyee wain tawallow hadday jeestaan oo ay ka jeestaan waxa aada ugu yeeraysid fa innii anigu waxaad tiraahdaa fa innii aniga akhaafu waan cabsanayaa calaykum idinka korkiina cadaaba yowmin maalin cadaabkeed baan idinkaga cabsanayaa maalinka oo kabiirin aada u weynin badan wuxuu alla ku bilaabay marka faahfaahin uu kitaabkiisa tilmaamayo uu noo tilmaamayo marka alla wuxuu leeyahay bismi illaahi raxmaani iraxiim alif laam ra kitaabun haadaakani kitaabun kitaab weeyaan qur-aankii baa laga hadlayaa kitaabka oo uxkimat la sugay aayaatuhu aayaadkiisa la sugay ibnu cabaas marka aayaadkiisa la sugay wuxuu ku fasiray ay lam yunsakh aan la nasakhin ayb bikitaabin kitaab aan lagu nasakhin kamaa nusikhat ilkutubu washaraa'icu bihi sida kutubtii hore iyo sharaaicdii hore isaga loogu nasakhay isaga lama nasakhin qur-aanku waa muxkam ku la sugay waay tafsiirkaasuu ibnu cabaas ku fasiray ayb uma fusilat la kala dhigdhigayna ay buyinat waa la bayaaniyey waayo bilaxkaami axkaamtii ayaa lagu bayaaniyey walxalaali walxaraam xalaali xaaraam ayaa lagu bayaaniyey ayb xasanulbasri waxa uu yidhi uxkimat bilmri wannahyi qur-aankii waa la sugay waxaa lagu sugay amar iyo nahyi uma fusilat haddana waa la kala dhigdhigayoo bilwacdi walwaciid baa lagu kala dhigdhigay xagga ixkaamkuna waa axkaamtii axkaamtii waa la sugay waxaa lagu sugay amar iyo nahyi wax lagu amrayo wax lagaa reebayo waa la kala dhigdhigay maxaa lagu kala dhigdhigay wacdi iyo waciid qofkii waxaa sameeyana ballanqaadkaas buu leeyahay kii xumaan sameeyana waxaas baa loogu goodiyey xasanulbasri isaga saasuu labada u kala fasiray qataadana waxa uu yidhi uxkimad ay axkamaha allaahu allah sugay falaysa fiiha ikhtilaafun wax ikhtilaafa kuma jiro walaa tanaaqudun wax tanaaqud ana kuma sugna qur-aanka ayb qataada marka uxkimadii waxau yidhi waa la sugay macnaheeda waxaa laga ilaaliya nuqsaan iyo tanaaqud iyo waxaas oo dhan meel laga duraa ma leh waayo ayb wa qaala mujaahidun fusilat ay fusirat waa la kala dhigdhigay ayb ibnu jariir itabari marka qataada tafsiirkiisa u doortay oo isagu wuxuu yidhi uxkimad in lagu macneeyo waa la sugay oo waxaa laga sugay wax ikhtilaafa male tanaaqud male iska hor imaanshiya male macnahaas ayuu rajaxay sababtoo ah waxa uu yidhi alixkaamu sugitaanka lugatan islaaxu shayi wa itmaamuhu wa itqaanuhu shayga in la hagaajiyo la dhammaystiro la sugo weeyaan marka waa la sugay mar haddii la yidhaha nuqsaan male waayo iyo tanaaqud midna male qur-aanku ayb ninkii isku daya inuu ka raadiyana ada waa ka weynaya heli maayo naam ku arki maayo ayb kitaabun huwa haadaakani kitaabun kitaab weeyaan uxkimad la sugay aayaatuhu aayaadkiisa uma markaa dabadeed fusilat la kala dhigdhigay min ladun xakiimin alla a xikmad badan xaggiisana laga sugay lagana kala dhigdhigay marka min ladun fusilad baa lagu tacallujinayaa anlaa tacbuduuna fii maxali jarin weeyaan bianlaa tacbuduu baa la qadarayaa waan istakfiruuna waa lagu cadfayaa wa bian istakfiruu intaana marka fusilad bay kulli ku wada tacalluqayaan ayb siyaabo kalena waa loo tawjiihiyaa taas baan laakiin ku soconaynaa ayb uma markaa dabadeed fusilad waa la kala dhigdhigay min ladun alle xaggii ayaa laga kala dhigdhigay ayb allaha oo xakiimin yacni xikmad kuxi alla xikmad badan agtiisa yaa laga kala dhigdhigay khabiirin oo aada u og axwaasha khalqigiisa ayb haddii la doonana marka nacti baa mil min ladun xakiiminta laga dhigi karaa ay kaa-inun min ladun xakiimin khabiirin anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu inaydnan caabudin ayaa lagu kala dhigdhigay qur-aanka ama kitaabkan ila allaha allah maaha cid kale inaydnan caabudin qul lahum waxaa ku tiraahdaa inanii aniga lakum idinka waxaan idiin ahay minhu min allaahi alla xaggiisa allah xikmada badan xaggiisa nadiirun ku digayaan idiin ahay oo xumaanta aada fashaan caaqibadeeda idinkaga digayo wa bashiirun mid idiin bishaaraynayaan ahay sidaa ku dheh wa an istakfiruu wa bian istakfiruu dembi dhaaf dalba ayaa lagu kala dhigdhigay sidaabaa qur-aankii lagu kala bixbixiyey rabbakum rabbigiin ka dembi dhaaf dalba uma markaa dabadeed tuubuu noqda ilayhi alla xaggiisa u laabta oo shirkiga ka laabta oo cibaadadii alla keligii u laabta laba tafsiir baa marka meeshan ku jirta humadan in bimacna alwaaw laga dhigo istikfaar iyo towbo isku dara waana sida culimo badan oo luqawiyiina ay ku tageen ibnu jariir laakiin isaga wuxuu doortay rajaxayna humada inay baabkeeda ku socoto macnuhuna uu yahay wa an istakfiruu rabbakum rabbigiin dembi dhaaf ka dalbada shirkiga aada ku jirtaan dembi dhaaf ilaahay ka weydiista huma tuubuu ilayhina keligiis caabuday noqone marka nacam oo isaga markaa wuxuu yidhi huma irjicuu ilaa rabbikum rabbigiin u laabta biikhlaasi alcibaadati lahu cibaadadood u barax tirtaan ugu laabta duuna maa siwaahu wixii isaga kasoo haray la-aantood min saa'iri maa tacbuduuna waxa ee aada caabudaysaan min duunihi alla sokadiisa waxaa dhan ka laabto alla u laabta ayb bacda khalcikum alandaada marka aada asnaamtii kasoo tagtaan cibaadadooda oo taas ka baxdaan markaa dabadeed alla caabuda ayb bacda khalcikum alandaada wabaraa'atikum min cibaadatiha walidalika qiila waxaa la yidhi waan istakfiruu rabbakum huma tuubuu ilayhi walam yaqul alla ma dhihin watuubuu ilayhi ma dhihin buu yidhi lianna towbata macnaaha arujuuc towbada macnaheedu waa noqosho ila alcamali loo noqdo camalfal bidaacati illahi ilaahi daacadiisa lagu camalfalo walistikfaar istikfaartuna istikfaaru min ashirki shirkiga oo laga dembi dhaaf dalbada waayo aladii kaanuu calayhi muqiimiina oo ay ahaayeen inay ku negi ahaayeen ayb istikfaartii marka wuxuu ku macneeyey shirkigii ay ku jireen inay kasoo laabtaan ilaahay dartiina ay u camal falaan waalcamalu lilahi laa yakuunu camalan lahu ilaa bacda tarki ilaa bacda tarki shirki bihi camalku camal wanaagsan ma noqdo ilaa shirkiga laga tago marka wa an istakfiruu rabbakum shirkiga ka taga waayo uma tuubuu ilayhina markaad ka tagtaan ood ka baxdaan waxaan aada caabudaysaan markaasay idiin habboon tahay oo alle keliya markaa cibaadadiisa sameeya leanna haddaad alle cibaadadiis samaysaan shirkigiina aada ku jirtaan waxba idiin tari mayso weeyaan arrintaas marka sidaaba u kala macneeyay macno daqiiqaana ku jiro aada u qiimo badan meeshaas waan istakfiruu wa bian istakfiruu dembi dhaaf dalba rabbakum rabbigiin ka dembi dhaaf dalba huma markaa dabadeed tuubuu noqda ilayhi isaga u laabta oo camalka keligii u sameeya markaad shirkiga ka baxdaan yumatickum idiin raaxeeye alle mataacan tamtiican raaxayn xasanan wanaagsan ilaa ajalin waqti intii ka ah waqtiga oo musaman la magacaabay la og yahay alle agtiisa waqtigaasna waa ila almowt waa geerida ilaa aada marka geerida laga gaaro wayu'ti alla idin alla siiyaa kula dii fadlin mid walbo fadli u saaxiib ah fadlahu fadligiisa siiyee marka midka fadliga u saaxiibkaana waa qofka ikhlaaska ku camal falo camalkiisana ixtisaab ka raadsado sida mujaahid uu ku fasiray wain tawallow hadday jeestaan ay wain acraduu hadday ka jeestaan camaa dacawtahum ilayhi waxaad ugu yeertay hadday ka jeestaan faqul lahum waxaa ku tiraahdaa fainii aniga faqul lahum waxaa ku tiraahdaa inii aniga akhaafu waan cabsanayaa calaykum idinka korkiina cadaaba yowmin maalin cadaabkeed baan idinkaga cabsanayaa maalinka oo kabiirin aada u weynin badan waa qiyaamihii ilallaahi alle intii ka ahun baa marjicukum rujuucukum noqodkiinu ou yahay wahuwa alle calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis qadiirun qaadirun midkii awoodo waaye alle alaa hooy inahum iyagu yahnuuna way laabayaan suduurahum laabahooda ayay laabayaan liyastakfuu inay qariyaan minhu min allaahi alle xaggiisa ay ka qariyaan waxa ayay falayaan ama ay qalbigooda markaa ay ka samaynayaan alaa hooy xiina goorta yastakshuuna ay isku daboolayaan hiyaabahum dharkooda markay isku duuduubayaan yaclamu waa ogyahay alle maa waxa yusiruuna ay siraysanayaan iyo wamaa waxa yuclinuuna ay muujinayaan inahu alle caliimun midkii ku cilmi badan weeyaan bidaati suduuri laabaha waxa ku sugan ayb ilallaahi alle intii ka abaa marjicukum rujuucukum noqodkiinu ou yahay oo allaad u laabanaysaan wahuwa isagu qadiirun mid awoodis badan waaye calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa alaa inahum yahnuuna suduurahum aayaddan laba tafsiir baa ku jirto oo mashhuur ah tafsiirka koowaad waxay tahay in munaafiqiinta loo jeedo macnuhuna ay tahay midkood markuu nebiga soo agmarayo intuu marada wejiga ku daboosho dhabarkiisana uu godo ayuu markaa marayay ayb xaaladdaasuu marka alla ka waramayaa tafsiir sidaa buu leeyahay tafsiirka kalena waxa uu sababka marka ay u samaynayaan waa maxay sababkay u samaynayaanna waa jahli alla ay ka jaahil yihiin iyo male ay malaynayaan hadday mare isku duubaan oo ay laabtooda godaan waxa ay qalbiga xiqdiga iyo xumida ay qalbiga ku hayaan alla inuusan ogaanaynin bay u haystaan waana jahli iyo mala aada u xuno iyagu ay qabaan ayb kaas marka isagu marka waxaa weeyaan waa tafsiir tafsiir labaad baa jiro oo isagu marka wuxuu leeyahay marka ay xaajo gudanayaan waxaadna moodaa tafsiirka muslimiinta xaggooda un inuu ku socdo marka ay xaajo gudanayaan ayay waxay aada u kahan jireen in marka samada iyo cawradoodu marka ay isku furnaadaan ayay kahan jireen macnahaas ayaa marka aayaddu ay ka warramaysaa ibnu cabbaasna sidaas oo kale waa laga wariyey kan horaasa marka macnaha siyaaqa aayadda hore iyo gadaalba ayaad moodaa marka inuu aada ugu xoog badan yahay ayb alaa hooy inahum iyagu yahnuuna way laabayaan suduurahum laabahooda ayay laabayaan xabadkooda ayay godayaan marka dhabarkiina waa soo godmayaa dabcan oo ibnu cabaas wuxuu yidhi waxay kusoo degtay alakhnas bnu shurayq wa kaana rajula xulwa alkalaami xulwa almandari nin marka wuxuu ahaa hadal macaan arag wanaa macaan yalqaa rasuula llahi sal ly slama bimaa yuxibu nebiga waxa uu jecel yahay buu kala ku ayuu kula kulmaayey wayandawii biqalbihi maa yakrahu qalbigiisana wuxuu ku qarsanayay wax uu nebigu nacayo nifaaq iyo kufri iyo gaalnimo ayb taasuu marka alla ka waramaya ayb alaa hooy inahum iyagu yahnuuna way laabayaan suduurahum laabahooda ayay laabayaan waa laabayaanna waxbay ku qarinayaan unbaa loo jeedaa ee hadda laabidan xisigaa wax dhibo ay leedahay male qofku inuu dhabarkiisa soo laabo ama xabadkiisa uu laabo iyada dembi ma aha laakiin waxbay qarinayaan xumaanta ay xabadka ku hayaan yaa marka macnuhu uu yahay qurdubina saasoo kale ayuu rajaxay tilmaamaynayb ee yukfuuna maa fii suduurihim waxa laabahooda ku jiray qarinayaan min ashaxnaa'i waalcadaawati oo uurgunud iyo cadaawad iyo wax lamida ah ah weeyaan liyastakfuu inay qariyaan minhu alla xaggiisa ay ka qariyaan damiirka alla waa loo celin karaa minhu min arasuulina waa loo celin karaa alaa hoy xiina goorta yastakshuuna ay isku daboolayaan hiyaabahum dharkooda yaclamu alla waa ogyahay maa waxa yusiruuna ay siraysanayaan iyo wamaa waxa yuclinuuna ay muujinayaan oy bannaanka keenayaan innahu alle caliimun kii ku cilmi badan waayo bidaati suduuri laabaha waxa ku dhex sugan yacnii xabadka ay qalloocinayaan iyo maryaha ay isku daboolayaan iyo waxaasoo dhan alla waxba ka qarin maayaano alla subxaanahu wa tacaala xaalkooda iyo waxa ay qarinayaan waa ogyahay ayb oo midkan dambe tafsiirka dambe marka isaga xadiidkiisa bukhaari baaba kitaabu tafsiir ku warinaya anahu samica bna cabaas yani ana ana moxameda bna cabaad bni jacfarin samica bna cabaasin radia allahu canhuma yaqra'u alaa inahum yahnuuna suduurahum faqaala sa'altuhu canha ibnu cabaas baan su-aalay qaala kaana unaasun dad baa waxay ahaayeen yastaxyuuna waxay ka xishoonayeen an yatakhallow inay dhar la-aan ahaadaan markay xaajo gudanayaan fayaf fa yufduu ila asamaa marka ay samada iyo iyaga waxba u dhexaynin oo xaggaa marka yacnii cawradoodii iyo waxyaabaha ay iyaga iyo samadii waxba aanay u dhexaynin wa an yujaamicuu nisaa'ahum haweenkooda inay u tagaan oo ay jimaacaan fa yufduu ila asamaa fa nazala dalika fiihim iyagoo kusoo degay marka dhar iyo waxbay isku daboolayeen marka alla kol walbaa waa idin ogyahay unbaa marka meeshii ku jirta macnahaasna marka isaguna waa jiraa wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allahi risquha wayaclamu mustaqaraha wamustawdacaha kullun fii kitaabin mubiin wamaa min daabbatin daabad maa maji ma ahaanin ama ma jirto fil ardi dhulka korkeeda ku socoto ilaa cala allaahi ilaa haddii ay jirto cala allaahi ay min allaahi alla xaggiisa ayuu ahaaday risquhaa risqigeeda wayaclamu waa ogyahay alleh mustaqarahaa makaanu sugnaanshaheeda wamustawdacahaa iyo meesha loo wadeeco dhigay oo markay dhimato la gelinayo kullun mid kastaa fii kitaabin kitaab dhexdiisa ayuu ahaaday kitaabka oo mubiinin cad sifaadka allah marka yaa weli la wadaa allah uu cibaadada ku mutaystay waxay tahay koonkan wax daabad joogo risqigeeda xaggiisuu ka imaanayaa mar haddii risqigii macaanida macaanida rubuubiyada macno kamida waayo mar haddii risqiga isaga keliya xaggiisa uu ka imaanayo cibaadana keligiisa iya iskale wamaa min daabatin daabad ma ahaanin dhulka korkiisa ku kutubtaa mintu marka waa iska zaa-ida maadaama maadaama nakiro ay ka dambayso jumla manfiyana ay dhacday mintaani marka waxay noqonaysaa zaa-ida ama sila ayb waziida fii nafyin aw shibhihi marka waay waxay la mid tahay wamaa daabatun oo kale iyadoo layidhi daabad ma jirto fil ardi dhulka korkiisa ku kutubayso ku soconaysaahi ma jirto ilaa haddii ay jirto cala allaahi ay min allaahi alla xaggiisa risquhaa risqigeedu uu ka ahaaday marka calaa bimacnaa min in lagu macneeyo risqigeedu allow uga imaanayaa tafsiir kalena calallaahida sideeda in lagu wado allah isa saaray oo risqigeeda siinayo ayb wayaclamu alla waa ogyahay mustaqarahaa makaanu sugnaanshaheeda wa mustawdacahaa iyo meesha lagu aasayo oo la yacni ilaa qiyaamaha loo wadeeco dhigaya marka nacam marka mustaqar mustaqarkaasi waa sugnaanshaha ay adduunyada ku sugnaanayso waa ogyahay alla meeshay ku sugnaanayso wa mustawdacahaana qabrigeeda meesha uu noqonayo alla waa ogyahay ayb macaani kalena marka aayaddu way ku jirtaa ibnu cabaas isagu wuxuu yihi mustaqarahaa almakaanu aladii ta'wii ilayhi waa meesha ay ku noolaanaysay gelayso oy u dunmayso wa tastaqiru fiihi leyla wa nahaaran habeen iyo maalin meesha aada joogtid alla waa ogyahay wamustawdacahaana waxa uu yidhi almawdica aladii tudfanu fiihi waa meesha nafta lagu aasayo oo lagu duugayo idaa maatad hadday dhimato bani aadamkan haddaad fiiriso nin walbaa meel unbaa lagu duugayaa alla waa ogyahay intuunan dhimanin buu ogyahay ayb kii aan meel lagu aasayninoo bahal cunayana waa ogyahay alle midka go-go-ayo isaga dhanba oo aan xabad laga arkayninna wuxuu ku dambeynaya alla waa ogyahay subxaanahu watacaala ayb marka aayadda laba macno oo macaanida rubuubiyada ama yacni macaanida alla cibaadada ku mutaystayba waa ku jirtaa macnaha koowaad waxay tahay alla keligiisa raasiq ah oo risqigu xaggiisa uga imaadaa quraanshada intay ugu yar tahay maroodiga ugu weyn yahay wayaclamu mustaqarahaa wa mustawdacahaana cilmiga alle inuu baahsan yahay wax alla ka qarsoon inaanay jirin allahaasaa cibaado astaahila marka kullun mid kastaa fii kitaabin buu ahaaday istiqraarka naf mustaqarka meeshay naftu ku sugnaanaysoy gelayso iyo meesha lagu aasayaba fii kitaabin kitaab bay ahaadeen kitaabka oo mubiinin cad ogaalna waa ogyahay waana qoran yihiinoo alla waaba qoray wa huwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaam sifatu lkhalqina waatan marka wa huwa alle aladii allihii wayaan khalaqa abuuray asamaawaati ciraryaal waalarda dhulka abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood dhexdood ku abuuray wa kaana wuxuu ahaa carshuhu alla carshigiisa calal maa-i biyaha korkooda ayuu ahaa intuunan dhul i cir abuurinba liyabluwa si uu u imtixaano kum idinka uu idiin imtixaano ayukum kiine kiinii ahoo axsanu huwa isaguba axsanu wanaag badan camalan min jihati camalin xagga camalka wala in qulta wala wallaahi iyo in qulta haddaad tidhaahdid inakum idinku mabcuuhuuna kuwa lasoo bixinayaa tihiin min bacdi lmowti geerida ka gadaale layaquulunna waxay dhihi doonaan oy ku odhanayaan aladiina kuwa kafaruu kufriyey in haadaa maa haadaa kan ma ahan ilaa sixrun sixrun weeyaan sixirka oo mubiinun cad yanii qudrada alle sida looga sheekaynaya arag haddii la yidhaha allaha awoodan badan waa idin soo celinayaa markaad dhimataan sixir waayey bay la soo istaagayaan meesha bani aadamka madaxadeygiisa balfiiri nacam ayb wa huwa alle aladii allihii wayaan khalaqa abuuray asamaawaati samaawaat abuuray waalarda dhulka abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood dhexdood ku abuuray wa kaana wuxuu ahaa carshuhu alla carshigiisa calalmaa-i biyaha korkooda ayuu ahaa qabla khalqi asamaawaati waalardi dhul iyo cir intaan la abuurin carshiga abuurnaa ayb qalinkana carshigaa ka horreeyey sida riwaayaadka saxiixa ay tilmaamayaan wax la abuuro carshigaa ugu horreeyey markaa kadib inta kasoo hartay qalinkaa ugu horreeyey ayb awaliyada marka ku sugan xadiidka nabiga sal ll l slam ina awala maa khalaqa allaahu lqalam iyo awalu maa maa khalaqa allaahu lqalam iyo awaliyadaasi waa awaliya muqayada waxayna ku qeydan tahay wixii carshiga kasoo haray ayb aimada muxaqiqiintaa sidaas ayay taxqiijiyeen ayb iyadoo nusuusta markaa la jamcinayo wa kaana wuxuu ahaa carshuhu alla carshigiisa calalmaa-i biyaha korkiisa ayuu ahaa muxuu dhul iyo cir u abuuray alla marka liyabluwakum si uu idiin imtixaano idinka ayukum kiini kiinii ahoo axsanu wanaag badan camalan min jihati camalin xagga camalka yaa yacnii dhulkiiyo cirka waxaa loo abuuray idinka in la idin fiiriyo ka alla caabudayo iyo ka kale ayb qasadka marka dhul iyo cir loo abuuray innagana loo abuuray waxay tahay ayukum axsanu camalan ayb fudayl bnu ciyaad waxa uu yidhi axsanu camalan isagoo tacliiqinayo akhlasuhu wa aswabuhu camal wanaagsan haddaad rabto waa kan loogu ikhlaas badan yahay uguna toosnaan badan waa lasii weydiiyey maa akhlasuhu maa aswabuhu markaasuu wuxuu yidhi camalku haddii ilaahay dartii in alle dartii loo sameeyo ee sunnada nebigana markaa yacnii uu waafaqsan yahay labadaa markuu isku helo ayuu camal wanaagsan noqonayaa wa in qalla xataa haddii uu yar yahay waxbuu anfacayaa markaas laakiin haddii uu badan yahay ikhlaas laga waayo mutaabacaba hataa la meeshaase waxba tari maayo haddii mutaabacadii nebiga looga dayday laakiin niyadii ikhlaas aanu jirinna camalku waxba ma taraya labadaas in marka laysla helo ayb macnahaasaana marka suuratu suuratu lmulkina alla sidaasoo kale ku tilmaamay aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala suuratu najmina macnahaasoo kale oo alla tilmaamo walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi liyajziya aladiina asaa-uu bimaa camiluu wayajziya aladiina axsanuu bilxusnaa dadkan in la abaalmariyo wixii wanaag wanaag falay la arko kii xumaan falayna la ogaado bannaanka uu yimaado iyo alla uu u abuuray dhulkan iyo cirkanba ayb wixii naloo abuuray baa marka naloogaga hadlaya wala in qulta allaha raasiqaas ah wax walba arsuqayo khalqiga sifadaa ku sifaysan isla markaana yacnii cilmiga badan leh iyadoo sidaas sifaadkiisu ay yihiin walaa in qulta haddii aad tiraahdid nebi moxamedow inakum idinku mabcuuhuuna kuwa lasoo bixinayaa tihiin min bacdi lmowti geerida ka gadaale layaquulanna waxay dhahayaan aladiina kuwii kafaruu kufriyey in haadaa maa haadaa kan ma ahan ilaa sixrun sixir weeyaan un sixirka oo mubiinun cad ayb qur-aankaniyo waxaan aada noo sheegaysid sixir weeyaan bay dhahayaan oo allaha awooddaas inuu leeyahay ay og yihiin haddana soo nooleynta oo wax soo nooleynayay diidan yihiin oo inkirayaan wala in akharnaa canhum alcadaaba ilaa ummatin macduudatin layaquulunna maa yaxbisu wala in akharnaa wala wallaahi yo in akharnaa haddaan dib u dhigno canhum iyaga xaggooda aan dib kaga dhigno alcadaaba cadaabka aan dib kaga dhigno ilaa ummatin waqti intii ka ah waqtiga oo macduudatin la tiriyey layaquulunna waxay dhahayaan maa yaxbisuhu maa maxaybaa yaxbisuhu celinayo ayb maxaa xabisayo oo cadaabkani marka yacnii maxaa celinayo oo naga xabisayo alaa hooy yowma maalin ya-tii uu imaanayo cadaabkii him iyaga uu u imaanayo laysa ma ahan huwa cadaabku masruufan mid laga leexinayo canhum xaggooda waxaaqa waxaa hareereeyey bihim iyaga maa wixii kaanuu ay ahaayeen yastahzi-uuna inay ku jees jeesayaan bihi maaga wala in adaqnaa wala wallaahi yo in adaqnaa haddaan dhadhansiino al insaana insaankii minaa innaga xaggeenna xaal ay ka ahaatay raxmatan naxariis aan dhadhansiino uma markaa dabadeed nasacnaa aan siibno haa iyadii minhu xaggiisa aan ka siibno oo naxariistii aan siinay aan intaan ka qaadanno dhibaata markaa ay u timaado innahu isagu laya-uusun mid quus badan waayo kafuurun oo haddana diidis badan oo alla nicmadiisa ku gaaloobid badan wala in adaqnaahu wala wallaahi yo in adaqnaa haddaan dhadhansiino hu insaankii nacmaa-a nicmooyin nicmo xaalad nicmo leh haddaan dhadhansiino bacda daraa'a xaalad adag gadaasheed taas oo masadhu taabatay isaga layaquulanna wuxuu dhahayaa dahaba sayi-aatu xumaanyaalkii way tageen canii aniga xaggayga waa ka tageen ayuu dhahayaa innahu isagu la farixun mid far farax badan waayo oo yacnii fa yacnii qooq badan fakhuurun oo haddana yacnii aada u faan badan weeyaan bani aadamkii ila aladiina sabaruu laaki laakin aladiina kuwii sabaruu sabray wa camiluu sameeyey asaalixaati acmaasha suusuuban kuwa sameeyey ulaa-ika kuwaadaas lahum waxaa u sugnaaday oo ay leeyihiin maqfiratun dembi dhaaf iyo wa ajrun ajri bay leeyihiin ajriga oo kabiirun weynin badan halkanna marka ayadahan allah wuxuu tilmaamayaa xaaladihii insaanka markii nicmo uu haysto iyo marka dhibaata ay ku dhacdo sida uu u argagax badan yahay ayb cadaabka haddii laga daahiyo oo laga daayo sida ay u degdegsanayaan walaa in akharnaa wala wallaahi yo in akharnaa haddaan dib u dhigno canhum iyaga xaggooda aan dib kaga dhigno alcadaaba cadaabkii aan dib kaga dhigno ilaa ummatin waqti intii ka ah aan dib uga dhigno waqtiga oo macduudatin la tiriyey ummah marka ilaa sideed macnaa ku jirto waqti waa la waa lagu magacaabaa dad waa la yidhaha ummad meel ku kulansan ee umma bimacnaa waxaa la yidhaahdaa yacni diin waa la yidhaahdaa inaa wajadnaa aaba'anaa calaa ummatin ay calaa diinin weeyaan macaanidaas faraha badan baa ku jirto hadda marka waxaa loo jeedaa ilaa xiinin waqti haddaan cadaabka dib uga dhigno layaquul layaquulunna waxay dhahayaan maa maxaybaa yaxbisuhu cadaabkan celinayo oo dib u dhigayo ay ayu shayin yaxbisuhu su-aashaana maxay isku weydiinayaan isticjaalan lilcadaabi degdegsi ay cadaabka degdegsanayaan wastihzaa'an bihi iyo dheeldheel iyo jees-jees ay ku jees-jeesayaan alaa hooy yowma maalin ya-tii ou u imaanayo cadaabka him iyaga ou u imaanayo cadaabka laysa ma ahaanin huwa cadaabku masruufan mid la leexinayo canhum iyaga xaggooda mid laga leexinaya maaha maalinta cadaabku imaanayo soo maago mid laga iilayoo laga leexinaya ma aha waxaaqa bihim waxaa hareereeyey iyaga maabaa hareereeyey wixii kaanuu ay ahaayeen yastahzi-uuna bihi inay ku jeesjeesayaan wala in adaqna alinsaana wala wallaahi yo in adaqnaa haddaan dhadhansiino al insaana insaankii minaa innaga xaggeenna xaal ay ka ahaatay raxmatan naxariis haddaan dhadhansiino caafimaad maal la siiyo barwaaqo ay galaan colaaddii oo ka hartoo nabad iyo wax ay helaan intaba naxariis haddaan xaggeenna ka siinno uma markaa dabadeed nasacnaa aan ka siibno haa naxariistii minhu yacni uma markaa dabadeed nasacnaa aan siibno haa naxariistii minhu insaanka xaggiisa aan ka qaadno innahu isaga laya-uusun mid quusasho badan waaye kafuurun oo haddana kufrin badan oo nicmada ku kufrin badan kafuur marka maxaa loo leeyahay kafuur waa amhilatu lmubaalaqa waxaa sidaa loo leeyahay insaanku sidiisaba masaa-ibtuu tiriyaa nicamka iyo iyo waxa alla siiyeyna waa waa ka indhallaabaayo waa hilmaamaa waa hilmaamid badan yahay waxaa laga yaabaa marka aada konton jir tahay intii aada caafimaad qabtay inay badan tahay ay badnayd bil inaad xanuunsataa laga yaabaa si daran aada u xanuunsato bishaas xanuunkeeda unbaad sheeg sheegaysaa qofkii uu sheeg sheegayaa intii ka horreysay ee caafimaad ahaa waaba layska ilowsan yahay waxaa laga yaabaa waqti dheer inuu nabad iskaga jiray xoogaa nabad darro iyo gilgil iyo khalkhal baa gelaya intaas unbaa la sheegayaa bis intii ka horreysay nicmadii alle in la lagu shukriyo ama la xisaabo ila allah wuxuu yidhi wamaa binicmati rabbika faxadite ma leh walidalika aayadda suuratu lcaadiyaat ku jirtay allah uu yidhi ina alinsaana lirabbihi lakanuud xasanulbasri waxa uu yidhi lakanuud ay lakafuur weeyaan marka xasanulbasri wuxuu ku macneeyey ama uu yidhi yansa nicama nicamkii marka waa iloobayaa wa yucadidu lmasaa'iba masaa'ibtana waa tirinayaa meeqa musiibaan nagu dhacday buu leeyahay taasaan maraynaa oo taasaan nagu dhacdo taasaan nagu dhacday intaasaan nagu dhacday waa tirinayaa masaa'ibtii nacam nicamkii allana ee uu markaas ku jirana waa iloobayaa m waa ka tegayaa nacam kafuurka la sheegaya marka sidaas waa nacam insaanku haddii uu fiiriyana waa nisbi nin walbaa meelay u joogtaa ee waxaad arkaysaa marka inta badanna wax ka badbaadaya waa yaryihiin taasi ayb oo naxariista alla ku siiyana inaad ilowdaa badan oo shukrigii iyo wixii lagaaga lagaa rabay ay kaa mudnaydna inaadan la imaanin ee dhankan kalena musiibada halka xaba ama labada xabee kugu dhacaysana inaad la qayli la qayliso mar walba oo tan maba laga baxayo aad tiraahdidooda iska quusato ayb innahu insaankii laya-uusun mid quusasho badan waayo kafuurun oo nicmada ku kufrin badan wala in dhinaca kale marka hadda waxay ahayd wanaaguu haystay dhibaataa loo keenay dhibaatuu haystay wanaag baa loo keenay sidee u dhaqmayaa haddana wala in adaqnaahu wala wallaahi yo in adaqnaa haddaan dhadhansiino hu insaankii nacmaa nicmad xaalad ku dheehan haddaan dhadhansiino bacda daraa'a xaalad adag oo soo martay ka gadaale dhibaataas soo martay dhibaatadii kadib baa nicmo la dhadhansiiyey layaquulanna wuxuu dhahayaa dahaba sayi-aatu xumaantii way tagtay cannii xaggayga waa ka tagtay ayb markaa dahaba sayi-aatu cannii shadaa-idii iyo dhibkiibuu ka wadaa markaa wuxuu leeyahy dhib waa laga faraxashay bis waayo dhib dambe loo laaban maayo nacam sidaa ayuu leeyahay bani aadamkii oo horumaraa la gaaray ama wuxuu leeyahay baahi waa u dhammaatay mar haddaan intaan hayo gaajo waa isdaynay meeqaa dhehaysaad arkaysaa xaalad adaguu kusoo noolaa ilaahay baa ganacsi u kala kiciyey maal buu helay gaajo dambe halkaas gadaal baan dhigay uu ku leeyahay nacam ama ninkii hebel ahaa dhibaato iyo gaajo xagguu iska dhigay nacam waxyaabahaas marka yacni sidaasi dahabo sayi-aatu cannii buu dhahayaa innahu insaanku la farixun waa mid farax badan farax markaa kibir iyo qooq ku dheehan fakhuurun oo haddana yacni faan badan wa ila aladiina sabaruu laakiin lagu noqoya marka ilaadaan istinaa oo munqatica iska weeyaan marka waxaa la leeyahay marka bimacnaa laakin leanna kuwii hore ku jinsi maaha gaala laga warramayey sidaa bay qaar dhahayaan mufasiriinta ila aladiina laakin aladiina kuwii sabaruu sabray wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha suusuuban ulaa-ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin maqfiratun dembi dhaaf iyo wa ajrun ajri ajriga oo kabiirun weynin badan qofku marka inuu sifada labadaa sifo ku sifoobaa la rabaa sabar masaa'ibtii uu ku qaabilo daacadii ku sabro macaasidiina uu ka sabro wixii masaa'ibee ku dhacana uu ku sabro qadaha iyo qadarka uga imaanayo ulaa-ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin maqfiratun dembi dhaaf iyo waajrun ajri ajriga oo kabiirun aada u weynin badan falacalaka taarikun bacda maa yuuxaa ilayka wadaa'iqun bihi sadruka an yaquuluu lowlaa unzila calayhi kanz falacallaka mudnid oo waxaa laga yaabaa taarikun ku ka tegaya inaad tahay bacda maa kii qaarkiis yuuxaa la waxyoonayo ilayka adiga xaggaaga lagu waxyoonayo wadaa'iqun ku ku ciriirtiyoomayo inaad tahay bihi bimaa yuuxaa ilayka waxa lagu waxyoonayo mid ku ciriiri gelaya inaad tahay baad mudan tahay ama laga yaabaa sadruka laabtaada mid ku ciriirtiyoomayso waxa aan ku waxyoonayno yacnii inaad tahay ayaa laga yaabaa ayb an yaquuluu lianlaa yaquuluu inaynan dhihin darteed lowlaa unsila hallaa unsila maa la dejiyo calayhi korkiisa kanzun kayd maa loo maa korkiisa lagu soo dejiyo ow jaa-a ama mau yimaado macahu isaga la jirkiisa malakun malag mau yimaado isaga la socdo inamaa wax kale maahani anta adigu nadiirun mid digaya unbaa tahay waxbaha ka welwelin wallaahu alla calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis wakiilun midkii loo tala saarta way waxaan iyaga aada kaga baqaysa inay ku su-aalaan rabbi baad u xil saaranaysaa isagaa hadduu doono keenaya hadduu doonana iska daynayo laakiin adiga un waxaad tahay mid dige ah oo digaya bes ayb falacalla kadaan marka laba macnaa ku jirto in la yidhaahdo macnaheedii caadiga lagu wado oo yacni waxaa laga yaabaa inaad xaalkaagu sidaas uu yahay ood laabtaada ciriiri ka dareemaysid wixii aan ku waxyoonnay qaar ka mid a inaad ka tagto inaad ku haminaysaa laga yaabaa hamigaasi marka waa maxayna hamigaa wuxuu yahay mushrikiintii baa waxay yidhaahdeen ilaah ilaahyadeenna caydooda iyo yacni naqsigooda ka hadalkeeda naga daa oo markaa waa ku dhagaysanaynaa rasuulka sala allahu calayh waali wasalama wuxuu damcay marka uu hamiyey si ay u dhagaystaan iyaga in marka arrimaha marka yacnii wuxuu damcay marka in arrintaa iyadaa marka uu ka laga tago sidaas uu jeclaystay taasaa marka alla wuxuu leeyay sidaa maaha laga tegi maayo arrinkaase adiga addoon ilaahay baad tahay dadkaad u digaysaa u dig waxaan kaloo aad iyagu ay ku weydiinayaane mucjizaadkeen iyo malagkeenna alla u daa middaas adiga macna sidaas waa macnaha labaadee aayadda ku jiraa waxa uu yahay falacallaka in laga dhiga bimacna nafyi iyada dhanba in nafyi laga dhigo ayb oo macnuhu marka uu noqdo falacallaka taarikun mid ka tegaya ma tihid adiga ayb bacda maa kii qaarkiis yuuxaa ilayka xaggaaga lagu waxyoonayo mid ka tegaya ma tihid wadaa'iqun mid ay ciriirtiyoomaysana ma tihid sadruka laabtaada bihi bimaa yuuxaa ilayka waxa lagu waxyoonayo laabtaada ku ciriiri geli mayso ayb macnaha marka labadaas macnaa ku jiro qurdubi marka macnahan dambe waa ishaaray ayb macnihii hore haddii lagu socdana wax dhiba ma laho nebigu waa hami waa yacnii wuu hamin karaa oo waa isdhihi karaa dadkan bal si ay inay dh si ay u dhagaystaan waxyaabahan armaa haddii layska daayo armay horta soo dabcaan oo kadibna markaasi wixii markay maqlaan ama qur-aanka intiisii kala dhegaystaan armay ku hanuunaan waa isdhihi karaa taana marka ilaahiisii marka ayaa ka celiyey oo marka arrintaa adiga ku xilkeed ma lihid nadiir baa tahay dadka un u digbes labada macnaa aayadda ku jira sidaas waa falacallaka mudnid ama waxaa laga yaabaa waxaa laga yaabaada lafteeduda marka waad samaysay maahan dabcan waa wax uun hami iyo khaatir kusoo dhacay ayb falacallaka mudnid ama waxaa laga yaabaa taarikun ku ka tegaya inaad tahay bacda maa kii qaarkiis yuuxaa la waxyoonayo ilayka adiga xaggaaga wadaa-iqun taarikun bay ku cadfan tahay falacallaka waxaad mudan tahay daa-iqun inay ciriirtiyoomayso sadruka laabtaada tu ciriirtiyoomaysa inay tahay bihi bimaa yuuxaa ilayka waxa lagu waxyoonayo ay ku ciriirtiyoonmayso an yaquuluu lianlaa yaquuluu inaynan dhihin darteed lowlaa unzila hallaa unsila maa la dejiyo calayhi isaga korkiisa kansun kayd maa looso maa korkiisa lagu soo dejiyo ow jaa-a mau yimaada macahu isaga la jirkiisa malakun malag mau la yimaado inamaa wax kale maahane anta adigu nadiirun baa tahay kanzi iyo malag imaatinkiis iyo mucjizo imaatinkeed adiga kuuma taalla addoon baa tahay adiga lasoo diray inamaa wax kale maahane anta adigu nadiirun mid digayaa tahay wallaahu alleh wakiilun mid loo tala saarta waayo calaa kulli shayin shay dhammaantiis am yaquuluuna iftaraahu qul faatuu bicashri suwarin midlihi muftarayaat am yaquuluuna bal ee yaquuluuna waxay dhahayaan iftaraa wou abuurtay moxamed hu qur-aankiibuu abuurtay isagaa samaystay qul waxaa tiraa faatuu la kaalaya bicashri suwarin bicashri suwarin toban suuradood kuwaasoo midlihi qur-aankaoo kale ah muftarayaatin kuwaasoo la been abuurtay bal idinkuba keena wadcuu u yeera man axadkii istadactum aad awoodaan min duunillahi alla sokadii xaal uu yahay in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo fain lam yastajiibuu haddaynan idin ajiibin lakum idinka aynan idiin jawaabin faclamuu ogaada annamaa unsila in la dejiyey un qur-aanku bicilmillaahi ilaahay cilmigiisa in lagu soo dejiyey ogaada oo cilmi makhluuq ounan ahayn wa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin ilaa huwa isaga ma ahane fahal antum ma tihiin idinku muslimuuna kuwa hogaansamaya marka ayb meeshanna marka alla wuxuu tilmaamayaa qur-aankii iyo mucjisnimadiisa labada aay aayaddan marka toban aaya toban suuradood keenaa layidhi suuratu yuunusna waxaan kusoo marnay hal suurad la imaado yuunus iyo marka huudna labadooda huud ayaa soo degidda ku dambeysay siday ku dhacday marka ishkaal waxaa imaanayo suuratu yuunus baa waxaa lagu weydiiyey hal suurad keena waa keeni waayeen toban in loo diro say ku dhacday marka kadib markay halka suurad la imaan waayeen kadib toban suurad keena in la yidhaahdo siday ku dhacaysaa culimada marka waxay uga jawaabeen ishkaalkaas waa sax qaar baa waxay yidhaahdeen suuraddaanaa horreysay yuunus baa dambeysay marka toban la imaadaa la yidhi hoos baa loo soo degay hal la imaadaa la yidhi marka laakiin ishkaalku ma daweyneysa taas maxaa yeele suuratu huud baa dambeysay labadooda meeshaas marka sidaa ay tahay ishkaalka jawaabtiisa saxdaa wuxuu noqonayaa taxaddiga suuratu yuunus ku yimid wuxuu ku saabsanaa hal suurad la imaada oo uu ku jiro cilmi akhbaartii hore waxa soo socdo waxa hadda taagan axkaam cadaalad ku dhisan hal suuradoo ay ku jirto keena wan midaanna marka bicashri suwarin midlihiina balaaqada iyo lafdiga iyo nadmiga qur-aankaoo kale la imaada idinkuba waa taqaanaan luqa carbeed marka middan tobanka suurad nadmiga iyo balaaqadii waaye halka suuradna waxaa weeyaan cilmiga hal suuradoo cilmiga qur-aanka oo kale sida suwarkiisu cilmi uu ugu jiro akhbaarta iyo waxyaabaha uga waramayo suurad aada uga waramaysaan balkeena waa la imaan waaye waayahaye toban suurad oo balaaqa carabiya ay ku jirta keena cilmi xaggaba noo dhige taasna marka way keeni waayeen middaa iyadana way la imaan waayeenoo waa keeni waayeen ayb labadaas macno marka in lagu kala tawjiihiyo iyo imaaneysaa macnahaas tawjiihaasuna inuu sax yahay waxaa ku tusayo muftarayaatin baa la raaciyey middaan mid idinkaba aada la imaanaysaan ood abuuranaysaan ood hadda keenaysaan la imaada wadcuu u yeera man istadactum man axadkii istadactum aada awoodaan u yeerta inuu idin kaalmeeyo min duunillahi alla sokadiisa xaal uu yahay in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo fain lam yastajiibuu lakum haddaynan idin jawaabin oo jawaab aynan idin siinin faclamuu ogaada anamaa unsila in la dejiyey qur-aankii bicilmillaahi ilaahay cilmigiisa yacnii in lagu dejiyey isagoo ku dheehan sidaa ogaada wa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirinna ogaada ilaa huwa isaga ma ahani de marka waa caajisteen mar haddaad caajisteen ogaada macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin allah ma ahani fahal antum idinku ma tihiin muslimuuna kuwa hogaansamaya ma tihiin yacni ey aslimuu hogaansama waayo macnuhu marka man kaana yuriidu alxayaata addunyaa waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun man qofkii kaana ahaaday yuriidu inuu doonayo alxayaata noloshii addunyaa dhoweyd iyo wasiinatahaa dhaldhalaalkeeda qofka doonayo nuwafi u oofinee ilayhim iyaga xaggooda kuwaasi acmaalahum acmaashoodii u oofinee fiihaa adduunyada dhexdeedaan ugu oofinaynaa wahum iyaguna laa yubkhasuuna la nuqsaamin maayo fiihaa adduunyada dhexdeeda lagu nuqsaamin maayo acmaashooda ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan laysa lahum ounan u sugnaanaynin fi l aakhirati aakhirada dhexdeeda ila naaru naar maahe wax kale aynan u sugnaanaynin waxabita waxaa buray oo hoobtay maa wixii sanacuu ay sameeyeen fiihaa adduunyadii dhexdeeda ay kusoo sameeyeen waa buray wa baailun mid wa baailun mid baatil noqday weeyaan maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayaan waxay samaynayeenna waa wax baatil ah ayb labadan aayadoodna wuxuu alla ku boorinayaa dadka acmaashooda inay ilaahay khaalis uga dhigaan oo ay u barax tiraan oo ay shirkiga ka daayaan midka akbarka iyo midka asqarka labadaba ayb labadan aayadood marka asxaabta aad iyo aad bay u cabsi gelin jirtay alimaamu tirmidi fii jaamicihi wuxuu ku warinayaa xadiid dheer xadiidkaa marka nin baa u yimid abu hureyra markaas wuxuu ku yidhi abu hureyra waxaad ii sheegtaa xadiid nebiga aad ka maqashay ii sheeg markaasuu abu hureyra wuxuu yidhi rasuulkan waxaan ka maqlay intaa markuu yidhi ayuu abu hureyre hal mar sidii marka qof neeftii neef qabatoobay oo kale ayuu noqday waa soo naaxay markaasuu haddana sidii oo kale wuxuu yidhi rasuulkaa wuxuu noo warramay haddana fa shahaqa shahqatan waa soo naaxay marmar labaad mar saddexaad buu haddana sidii oo kale uu markaa yacnii u suuxay waa soo naaxay markaasuu wuxuu ka sheekeeyey xadiidkii saddexdii nin ee wuxuu yidhi awalu man tusacaru jahannama yowma alqiyaamati jahannamo dadka ugu horeeyo ee lagu hurinayo waa saddex nin buu yidhi nacam ninka koowaad marka waa nin dagaalamay adduunyada markuu joogay dhintay ee markaa yacnii sida dadku ay ula muuqatay jihaad ku jiray dhintay alla la horgeeyey ee yidhi marka addoonkaygiiyo waran la yidhi ee markaa uu yidhi qaataltu yaa rabbi qaataltu fii sabiilika ilaahu jidkaagan ku dagaalamay markaasuu alla dhahayaa kadabta been baad sheegtay qaatalta liyuqaala laka jari waad dagaalantay si lagu yidhaahdo waa dhiiran yahay ninkan waa geesi waqad qiila adduunyadaa lagugu soo yidhi halkan waxba kuma yaallo haddana waxaa imaanayo mid kale oo isagu markaa cilmi iyo qaari ah oo qur-aankii aqriyey cilmi yeeshay cilmigii maxaad ku samaysay cilmigaagii allo cilmigaad isiisay allow dadkan baray markaasuu wuxuu leeyahay maya li waxaad dadka u bartay ama aada ugu cilmigaa aada u sheegtay liyuqaala laka in lagu yidhaahdo huwa qaari-un caalimun waqad qiila waana lagu yidhi ka saddexaadna nin sadaqo badan weeyaan markaasa isagana waxaa la leeyahay jawaad in lagu yidhaahdo unbaad wax u bixisay waana lagu yidhi uma tuurixa fi nnaar mid kastaa naartaa lagu riday waana kuwa ugu horeeyo ee naarta gelaya awaliyadaas marka culimadu waxay yidhaahdeen waa awaliyatun mutlaqatun wa xataa gaalada asnaamta caabuday naarta waxaa uga hormaraayo dadka diinta camalkeeda isku tustuso oo qasad kale oo aan ahayn alle ku raadiyo ayaa naarta kaga hormarid badan kuwaasi marka asnaamta caabuday sida xadiidkan ka muuqanayso xadiidkii markuu sidaa abu hureyre u sheegay ninkii xadiidka ka maqlay baa mucaawiye u yimid mucaawiye u soo galay radia allahu canhu markaasuu xadiidkii ku aqriyey markii lagu aqriyey buu mucaawiye isagana marka yacnii waa miir daboolmay muddo ayuu marka miir daboolnaa waa la jiraday arrintaa markaasuu soo kacay dadkii isaga marka yacnii hareerihiisa joogay baa waxay ku yidhaahdeen ninkii xadiidka sheegay ninkani dhib iyo ayuu noola yimid oo shiddo iyo dhibaato ayuu maanta ninkani noola yimid sidaa ayay yidhaahdeen markaasuu mucaawiya wuxuu qad jaa-a hada arajulu bisharin ninkan dhib buu la yimid saabay dhaheen mucaawiya markuu meersaday marka kuwaanuu sidaa dhahaya uu maqlay wejigiisa ayuu markaa masaxay markaasuu wuxuu yidhi sadaqa allahu warasuuluhu ninkan dhib lama imaaninee allay rasuulkiisii run bay sheegeen man kaana yuriidu alxayaata addunyaa wasiinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaa'ika aladiina laysa lahum fi alaakhirati ila annaar waxabita maa sanacuu fiiha wabaatilu ma kaanuu yacmaluun aayaddan u akhriyey marka aayaddan buu akhriyay marka waxaad dareemaysaa saxaabadu arrinta ikhlaaska murugta iyo dhibka ay ku haysay abuu hurayrana xadiidkaas waa la raf waa yacni waa ku dhibtooday mucaawiya xadiidka waa ku dhibtooday aayadduna xadiidkay u marqaati kacaysaa leanna maxaa yeelay ammaanta adduunyada haddii lagugu siiyo awalna aada ammaantaas raadinaysay de aakhira maxaa kuu yaalla waxba maba geysaninba marka camal walboon samaynayno ikhlaaska inaan ku ilaalino oo wax adduunyana aanan kaga ku raadsanin wax sharaf iyo jaah iyo magacna aanan ku raadsanin adigoo aan ku raadsanaynin haddii ilaahay kugu siiyo taas iyada dhib male ceebna ma leh oo ambiyada ilaahayba de qur-aanku wuxuu leeyahy wataraknaa calayhi fi laakhiriin oo qofka yacni dadka ammaan dhexdooda in loo dhigo waa jecel yahay qofku haddana laakiin qasadka aada camalkaaga u samaynayso saa inay noqotaa waa khatar waana halis marka allah wuxuu leeyahay man qofkii kaana ahaaday huwa isagu yuriidu inuu doonayo alxayaata noloshii addunyaa dhoweyd marka mudaaricun baa marka laga laqbaynayaa kaanada dayb wasiinatahaa quru dhaldhalaalkeeda ah inuu doonayo nuwafi u oofinee ilayhim iyaga xaggooda acmaalahum acmaashoodii baanu u oofinaynaa fiiha fiihaa adduunyadii dhexdeeda ayaan ugu oofinaynaa ay ujuura acmaalihim fi dunyaa baan ugu oofinaynaa bisacati risqi risqigoo loo waasiciyo wa dafci lmakaarihi iyo dhibaatada oo laga dafciyo laga riixayo wamaa ashbahahaa wahum iyagu fiihaa dhexdeeda laa yubkhasuuna lagu dulmin maayo laga nuqsaamin maayo acmaasha ay samaysteen oo ay adduunyada darteed oo ay adduunyada darteed u sameeyeen laga nuqsaamin maayo oo adduunyadiibaa waxoodii oo dhammaystiran lagu siinayaa way damaa-irta marka fiihaada adduunyada unbay u laabanaysaa ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan laysa lahum ounan u sugnaanin fi laakhirati aakhirada dhexdeeda ounan ugu sugnaanin ila naaru naar maahe wax kale aynan u sugnaanin waxabita waxaa buray maa wixii sanacuu ay sameeyeen fiiha fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ay ku sameeyeen oo camal saalixa u muuqday waa bureen wa baatilun mid ou baaba-ay weeyaan maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayaan marka wa baatilun waa khabar muqadam macnuhuna wuxuu yahay wamaa kaanuu yacmaluuna waxay samaynayeen adduunyada baatilun waaye saasay ka dhigan tahay marka raabitkuna wuxuu noqonayaa ama caa-idku wuxuu noqonayaa ay yacmaluunahu caa-idku marka waa maxduufo maadaas buu marka u laabanayaa labadaa aayadood marka qof kastoo camalkiisa camal aakhiro adduunyo ku raadiyo labadan aayadood waciidkooda ayaa qabanayo shirki akbar ha ahaado ama asqar ha ahaado marka ikhlaaska ayaa aada iyo aada aayadahani ay aada u tilmaamayaan camalkuna haddii ikhlaas uu waayo camal markaa jiraya ama yacnii wax ku ool noqonaya ma aha camal yar oo ikhlaas iyo mutaabaco wata yaa wuxuu ka kheyr badan yahay wax badan oo marka aad waaga markaad ugu baahi badan tahay la yidhaahdo alla uu sidaan uu tilmaamay waxabita maa sanacuu fiiha وباطل ما كانوا يعملون و yihi هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبيiنا محمد